Dhakhaatiirtan oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana ku midaysan Ururka Deeq-bixinta Dhiigga ee Gobolka Hiiraan ayaa bilaabay hab online ah oo lagu heli karo dhiigga ay adag tahay in la helo. Dhakhaatiirtan ayaa sameeyay group WhatsApp ah kaasi oo lagu raadiyo dhiigagga sida O-A iyo P- si ay u fududaato helistooda dhiiggan haddii ay yimaadaan bukaanno u baahan dhiig degdeg ah. Dr Mukhtaar Axmed Cumar oo ka mid ah xubnaha aasaasay ururkan ayaa raadiyo Berri uga warramay howsha ay qabanayaan.
groupkan minuska ah oo a minus b minus a b minus iyo o minuska ah Ee, waa waa dhiig dhib badan oo badanaa aan la helin Ee, marka maadaama ee, beledkii lagu wareeray ee, kiisas adag ay soo mareen beledka oo xaalkiisu aa aada u adag yahay nan la waayay badankiis ayaan sameynay in aan isku raadino wixii minus oo dhan then aan u sameyno group then groupkii u- markaan u wada sameynay qof kasta ee minus ah ayaan waxaan kasoo raadinay marka meel kasta uu joogo hadda waa ku wada jirnaa weliba waxaan u shaqeynaynaa hadduu ilaa yiraahdo si volunteer ah marka saasaan u asaasinay waayahay ustaaday muhiimadda ay leedahay gruubkan aas aastaankiisu maxay tahay
Een, as-aastaankiisu ee, muhiimad aada u weyn uu noo leeyahay siiba gobolka uu leeyahay Een, maadaama uu dhiiggan uu yahay dhiig minus ah ee, badankiisna aan la helin ayaa caqabado fara badanaa la kulanay caqabadaha fara badanoo la kulnaa waxaa ah in isbitaaladii dhiiggii qofka ay u diraan maadaama meesha ay dowlad dowladii dhexe waxay lahaa jirta wax la yihahdo bangi dhiig Een, burburkii anigu ma yeelan wax la yihahdo bangi dhiig ma yeelan sababta jirta marka waxaa waaye maadaama aan siiba xitaa gobol aan sii joogno oo weliba hiiraan aan sii joogno beledweyne aan kasii joogno ayaa dhibka jira noqday marka qofkii inuu xitaa u dhimo karo in dhiiggiisi raadintii rafaad badan laga marayo soo saar rafaad badan loogu marin ayaan u diyaarinay minus oo dhan inaan meel iskugu geyno qofkii u baahanna aan u yeerno aan dhahno minus anaga ahayno noocaa rabtidna waad helaysaa marka saasaan u sameyn muhiimadeena saas ay ahayd tan iyo aas aastaankii la aas-aasay gruubkani faa'iida laga helayo maxaa ka mid ah Een, alxamdulilah ilaah baa wax badbaadiyo ee, kiisas badan oo maanisa ayaan dhiig u helnay faa'iidadaas ayuu noo leeyahay gruubkan qorshihiina idinkaga degsan gruubkani muxuu yahay Een, anaga qorshaha noo degsan horta waa qorshe weyn minus maku ekaa rabno waxaan sameyn rabnaa dhiigaga qaar oo aan minuska ahayn oo dhib badanaa jiro hadda a b plus oo kaleeto badanaa waa dhib badan yahay Ee, ilaa maqaadanaatee marka waxaan rabnaa in aan sameyno wax la yiraahdo ee, dhiiga guud inaan gurubi u sameyno wixii oo isku guruba isku gurub ka dhigno marka aan diyaarino hadafkeenu wuxuu yahay qof inuun dhiig la-aan oona nooga dhiman Nooca dhiigga A- O- iyo P- ayaa ka mid ah dhiigagga ay adag tahay helitaankooda kuwaas oo ay u dhinteen bukaanno badan maadaama helitaankooda iyo raadintooda ay qaadato waqti badan.